waxaa maanta magaalada hargeysa lagu qabtay munaasabad lagu xusayo maalinta dhallinyarada somalilan sannad walba maanta oo kaleeto ayaa loo asteeyey inay noqoto maalinta dhallinyarada kadib wareegto uu soo saaray madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo munaasabadan ayaa waxaa iska kaashaday hay-adaha iyo ururada daneeya arrimaha dhallinyarada waryaheena v o a barqad maxamuud kaariye ayaa ka qayb galay munaasabadaas warbixintan nooga soo diray wahoolka weyn ee hutel guleed ee magaalada hargeysa dhowr kun oo qof tiro lagu qiyaasay baa imika fadhida dhallinyar bay u badan yihiin waxay muuqda qaar ka mida ardayda dugsiyada mas-uuliyiin halkan imminka waxaa ila jooga agaasimi guda dalada dhalinyarta somalilan soonyo siciid maxmed siciid runtii aad baan u faraxsanahay maanta waa maalintii dhallinyarada somalilan waa maalintii ugu horraysay ee loo aqoonsaday waxaannu ka nimid beertii xorriyadda oo iyadana aannu ku marnay socod oo aannu tagnay taallada ka soo horjeedda maxkamadda halkaasoonu ku xusnay iyadana maalintan iyo muhiimadday lahayd waana sanadkii u horreeyey runtii ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee somalilan sooniyo iyo dhammaan daneeyayaasha arrimaha dhallinyarada ay gacmaha iyagoo ishaystaa u s aid hadday tahay mercy corps hadday tahay ay wada xustaan waxaa isaguna iminka halkan ila soo joogsaday agaasimaha waaxda dhalinyarta ee wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaraha ee somalilan maxamed asalaamu calaykum barkad iyo fiyoda aad baan idiin salaamaya runtii maanta waa maalin aad u weyn waa maalman maalin maalmaha kale ka fadalan waayo waxay uga fadalantahay qarankeenna boqolkiiba toddobaatan waxaa lagu tariya inay dad dhalinyar ay yihiin majority markay dhalinyarta yihiin maalintoodana way ka fadilnaataa maalmaha kale maalinta dhallinyarada somalilan waxaa sidoo kale ka qayb gelaya dhallinyaro badan oo ku labisan hiddega dhaqanka v o aad baan u salaamaya iyadii tiimkeedaba halkan waxaan ka soo qayb galnay tiim la yidhaahdo qaran annagoo ah shirkadda juuxda waxaannu ka qayb qaadanay agaasinka iyo qaybta madadaalada iyo xafladda waxaannu ku madadaalin doonnaa ciyaarihii seeliiciga iyagoo loo beddelay qaab wadaniyadeed oo dhalinyarta lagu dhiirigelinayo laga dhiirigelin doono tahriibta lagu muujin doono korna lagu qaadi doono wadaniyaddooda marka laga yimaado labaatanka februari inay tahay maalinta dhallinyarada somalilan waxay leedahay taariikhtaa ka duwan waxaan iminka la jooga axmed maxamed madar oo ka mid ahaa maalintii kusuntineed kunsagaalboqolabiyseetankii dadkii goobjooga u ahaa haye axmed maalinta labaatanka februari runtii annagu haddaannu ahayn haddaan ka mid ahaa qoladii uufo xabsiga ayaan ku jiray annagu sababtii baannu ahayn laakiin maalinta labaatanka februari oo maalintii dhagaxtuurka waxaananu annagaana xuskeeda samaynay waxaananu xusaynaa dhallinyaradii naga badbaadisay ilaah baa wax badbaadiye sababta u noqotay in dilna lagu fuliyo ayaannu ku xusaynaa iyo inay tahay maalintaasi maalin ay dhallinyaradu ku suntan tahay oo ay dhallinyaradu isu taageen xaqii ay lahaayeen sidoo kale waxaa munaasabadani ka hadlay mas-uuliyiin tiro badan oo ay ka mid yihiin hoggaanka saddexda xisbi siyaasadeed iyo sidoo kale wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha madaxweyne ku-xigeenka somalilan oo dhammaantood ku dheeraaday muhiimadda ay maalintani leedahay intay socoto munaasabadani waxaa dhextaal u ah heese ay qaadayaan qaar ka mida fanaaniinta xidigaha geeska barkad maxamuud kaariye v o a hargeysa